subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax booliiska soomaaliya oo soo bandhigay eedeysane dhowaan la sheegay waa eedeysane dhowaan baraha bulshada lagu baahiyey xilli uu dhaca ka geysanayay goob ganacsi faahfaahino dheeraad oo kasoo baxayo huubiyaala xalay lagu garaacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho maamulka degmada kaaraan oo sheegay in markii ugu horeysay ay wadahadal la furayaan ciyaar weerada dhibaatada ka geysta magaalada muqdisho ergeyga arrimaha somalilan u qaabilsan madaxweyne xasan sheikh oo la kulmay madaxweynaha dalka jabuuti xukuumadda soomaaliya oo ka hadashay howlgallada ciidanka booliisku maalmahan ay ka wadeen magaalada muqdisho mid ka mid ah ciidanka taraafikada puntland oo sheegay in muddo shan iyo toban sano ah uusan wax xuquuq ah ka helin maamulkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka abriil sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka subaxa haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsanna booliiska soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen eedeysano dhowaan muuqaalkiisu si weyn ugu baahay baraha bulshada kaasi waa xilli uu dhaca ka geysanayay goob ganacsi oo ku taala magaalada muqdisho waxaana war ka soo baxay booliiska soomaaliya lagu sheegay in eedeysanahaasi gacanta ay ku dhigeen booliiska soomaaliya war kasoo baxay war kasoo baxay booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in eedeysanahan oo dhowaan dhaca ka geystay degmada hodan gaar ahaan waaxda lagu magacaabo oktoobar ay gacanta kusoo dhigeen kaasi oo horey muuqaalkiisu ugu baahay baraha bulshada waxaana qoraalka kasoo baxay booliiska soomaaliya lagu sheegay inay u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan eedeysanahan koowaad oo hub la galay goob ganacsi taasi oo uu kasoo muuqday waxaana sidoo kale booliisku ay sheegeen in cadadka taleefanada ah ee lagu eedeeyey ay ahaayeen ilaa iyo saddex moobeel oo uu ka qaatay goob ganacsi oo ku taala degmada hodan ee gobolkani banaadir waxaana sidoo kale qoraalka booliiska soomaaliya lagu sheegay in haatan wixii ka dambeeya loo gudbi doono hay-adaha ku shaqada leh amase loo gudbinayo hay-adaha cadaaladda kuwaasi oo kiiska eedeysanahani si toos ah ula wareegi doona markan haddii aynu eegno faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan tiro hoobiyaal ah oo xalay lagu garaacay qeybo kamid ah magaalada muqdisho gaar ahaan agaarka madaxtooyada weerarkan hoobiyaasha ahay ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan waxaana warka qaar ay tilmaamayaan in lagu garaacay meel u dhow madaxtooyada soomaaliya inkastoo ilaa iyo haatan aan si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay sidoo kalena laamaha ammaanka weli wax war ah kama aysan soo saarin hoobiyaashaasi la sheegay in oo hoobiyaashaasi xalay lagu garaacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho dhanka kalena haddii aynu eegno eena maamulka degmada kaaraan ayaa waxaa markii ugu horreysay ay sheegeen in ay wadahadal la furayaan ciyaar weerada kuwaasi oo dhibaatooyin kala gedisan ka geysta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta dalsan ayaa waxa uu sheegay in ay wadahadal la yeesheen ciyaal weerada kuwaasi waa wadahadaladaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahay dhibaatada ciyaal weeradu ay ka geystaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale sidii arrimahaasi oo dhan ay kaga wada hadli lahaayeen
subxaana watacaala oo noo guuleeyey mahaddeeda ilaahay ka sugoonay ilada madaxda sare waana kaga naga mahadcelina adigu sidaad arkaysay dadkan deegaanka degan waa wax badan oo qaldanaa maaragtay uun ka jiray qaladaadkan insha allahu tacaala inay maaragtay uun wada hadal iyo muxuu ahaay sheeg iyo nidaamka sharcigaaba lagu xaleeya insha allah gudoomiye adigoon dul marin oo sii faahfaahinaya dhallinyarada aad u yeerteen maanta oo garoonka qoob dooro ee degmada kaaran aad kula kulantay maxay ahaayeen
waxay ahaayeen dadkii maaragtay bulshada deegaankan maaragtay dhibaatada ka waday waxaanan ugu qayb kamid ay ahaayeen ma wada eeynin qaybtaasuna waxa waayo ilaahay aan hadal iskale ciidamada qaranka iyo muxuu ahaay iyo maamulka marka ay igu tageen oo culeysyo badan la saaray kadib waxaa dhacday in ay maaragtay la soo xiriiraan maamulka yidhaahdaanna muxuu ahaay anagu intaanu qaladaad aan ku jirnaa waxaa ka jirana deegaanka maaragtay sheeg waa inaan qaldanna waa ogaan waa ciyaal weeradii miyaa
wallahi waa dhalinyaro isku dar oo da- dabcan een, maaragtay xaqa iyo baadilka isku mid ah ee arkeen in aan maanta waxaa sii socda lagu sii jiri karin waa gartay waa waa xaqa dadkii dhibaatada wadayaa tilmaantay waa ciyaal weeradii soomaha gudoomiya oo soo hanuunay oo raba inay dhibka ummadda ka daayaan sida hadalkaa ka muuqata aad iyo aad waa waxa weeye een, dabcan haddii awoodda ciidan deegaankii dowladda aan ka codsanay ee dowladda aan uga mahadcelinayna marka ugu horeyso madaxda sare ee qaranka iyo gudoomiyaha gobolka ay maaragtay qarabaha siiye ee awooddii maaragtay aan baahida degmadan kaaran ka jirtay in la xaliyo laisku day wax kastana halka ku dhex jira iyo awooddaas ciidanka ku dhex jira Hor- horjoogayaashoodii miyaa waxa aad u yeerteen galabta oo goobta qayb kamida waayo qayb kamid ah maamulka lasoo xiriireen wadahalaan u furnay haddana waa bilow maxaad ku wada hadasheen marka waad isu sheegteen oo ballanqaadyo miyaa jira
wax ballanqaadyo gooniya ma jiraan waxaa jiro in maaragtay ay sheeg ay dhibaatada cid kasta oo dhibaato wado in gurigeeda iyo muxuu ahay il isla xisaabtan iyo meel ay ku baxsaysa aysa jirin haddana loo fidiyey maanta laga bilaabo wixii hadda ka horreeyey inaan cid dembi lagu oogeynin haddii laakiin balaayada sii socotaa saacadahaas hayadaha amniga ay u madax bannaan yihiin guryaha lagala bixi doono dad mas-uuliyiina miyaa marka la socday iyaga oo waday eh, mar haddii dad la raadsanaya oo dhibaatooyin geysta ay ahaayeen mise keligooda idin yimaadeen iyo horjoogayaashoodii ma qayb iyagas garteen waayo dadka isku wada mid maaha dadna waa bahasha way ku fogaadeen dadna heer dhexay joogaan hadda waxaan oga kulmay waa dadka heerka dhexe ahay oo bahashu aysa maaragtay la tegin dadka ay la tagtaan waxaan rajaynaynaa in hayadaha amniga gacantooda geli doonaan haddii la yidhaahdo kuwo booliisku ay magacyadooda shaaciyeen oo la raadinayay oo la sheegay inay dembiyo galeen sida hadalka loo dhigaa ku jiray kuwaasi ma ka mid ahayn kuwa idin yimid
wallahi kuwaas weli lama kulmin markaan helnana insha allahu tacaala waxay noqonaysaa waana laga gaari doonaa haddii la yidhaahdo waayahay goobta laftaydu waa joogay inkastoo la diiday in muuqaala la duubo Een, eh, marka rag waxaan arkayay laftoodu qoryo wata eh, oon ciidanka ahayn ma iyagay ilaalinayeen oo la socdeen maya maya maya raggaas ciidankay kamid ahaayeen Eh, muxuu ahay qabanqaabada iyo hawsha lasoo qabanayay iyo waxa laga shaqaynayay garabka siinaayeen maamulka kaana mid maahan raggaas waxay ahaayeen rag la yaqaan oo ciidamada qaranka ka tirsan oo amni darada kasoo ahaayeen iyagu ma hubaysnaayeen marka kuwan galabta idin yimid mindiyo iyo wax ma wateen maama ma ogna waxaa hubaysaa meesha jooga traafida oo taraafiidka wax kamid ay ahaayeen gudoomiye tiradoodu meeqay ahayd
wallahi lama soo koobi karo eh, ragga eh, dhalinyarada ma sheegaysaa mise ciidanka dhallinyarada dhallinyarada
ma dhalinyarada waa badnaayeen wax dhowr boqol ay gaarayeen laakiin wada hadalka waa bilaaw dhamaystirkana waa dhamaystirkana waa kusoo waa- waa kula soo wadaagaynaa insha allah waayo ugu dambayntii eh, degmooyinka cirifyada magaalada muqdisho ku yaala oo dhan ayaa ciyaalwaradu ay saameeyeen Eh, inkastoo degmadan aad gudoomiyaha ka tahayna meelaha sida gaarka farta loogu taago ay ka mid ahayd hawshan lala haajoonayo dhallinyaradan dhibaatada wada aad sheegayso ma degmooyinka cirifyada magaalada ku yaala oo dhan ay ka socdaan ay ka socotaa hawshu mise waa adiga keliya bilaabay iyo degmadaada howlgallada waan u dhannahay waana wada socdaan sida qaybta baryaan ka warqaba aniga waana socotaa insha allahu tacaala asbuucaana waa soo gebagaboobaysaa oo waxa waaye indharumay ku ooyaan ilmana hooyadooda la yidhi haddii qaranku inuu maaragtay ay sheeg amarka eh, madaxweynaha jamhuuriyadda maamada waa dhegeysanaysa dabcan waa la socotaa
codkaasina waxuu ahay gudoomiyaha degmada karaan ee gobolkani banaadir waxaana uu ka hadlayey kulan ay la yeesheen waa kulan wadahadal ah oo ay la yeesheen qaar ka mid ah amase horjoogayaal ka mid ah ciyaal weerada inta badan dhibaatooyinka kala duwan ka geysta magaalada muqdisho markaana haddii aynu fiirino ergeyga gaarka ah ee arrimaha somalilan u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu kulan muhiim ah la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxaana ugu horeyn uu gaarsiiyey madaxweynaha salaan sharafeed uu kaga siday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne geele oo ah waa madaxweyne geele ayaa sidoo kale waxa uu la yeeshay ergeyga wadahadal iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen amase oo madaxweynaha jabuuti ergeyga u qaabilsan somalilan arrimaha somalilan u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya uu siiyey dardaaran iyo sidoo kale amase kulanku ahay mid dardaaran iyo weliba wadatashi ah kaasi oo ku aadan ka gungaarista wadahadalada somalilan ee dhowaan dib u bilaaban doona haatanna ergeyga cusub loo magacaabay ergeyga ayaa madaxweynaha la wadaagay howsha culus ee hortaalla waxa uuna madaxweynaha madaxweynuhu u muujiyey sida dowladda dalka jabuuti iyo sidoo kale shacabkeeda iyo xukuumadba ay u garab taagan yihiin nabadeynta iyo sidoo kale xasiloonida soomaali weyn kulanka ayaa waxaa qeyb uu ka yahay kulamo badan oo ergeygu uu ku mari doono dalalka geeska africa kuwaasi oo taageero ugu raadinayo miro dhalinta wadahadalada soomaaliya iyo weliba somalilan taasi oo haatan ergeygan cusub loo magacaabay dhanka kalena haddii aynu eegno wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale dibheshiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa waxa uu bagaadiyey howlgalada wax ku oolka ah ee ciidanka booliisku ay ka bilaabeen qeybo kamid ah magaalada muqdisho howlgaladaasi oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn uu kaga socday caasimadda wasiir axmed macalin fiqi oo la hadlayay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa sheegay in ciidanka booliiska gobolka banaadir ay maalmihii lasoo dhaafay qaadeen tallaabooyin ay mahadiyeen bulshada soomaaliyeed iyagoo ka hortagay falal dembiyeedyo khatar ku ahay ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa ku guuleystay qorshaha xasilinta amniga caasimadda kaasi oo si weyn looga dareemayay qeybo kamid ah magaalada muqdisho waxaana wasiirka uu bogaadiyey arrimahaasi oo idil dhanka kale waa dhanka puntland haddii aynu eegno mid ka mid ah ciidanka taraafikada ee dowlad goboleedka puntland kana howlgala caasimadda maamulkaasi ee garowe ayaa waxa uu sheegay in muddo shan iyo toban sano ah uusan helin xuquuqaadkii uu ku lahay maamulkaasi waxaana fariin uu diray madaxweynaha maamulkaasi iyo sidoo kale gudoom amase duqa caasimadda garowe isagoo sheegay in wax xuquuqah uusan helin waryaheena cabdi casiis ciise siciid ayaa ka soo warramay garoowe
ma qaada shan iyo toban sano ma qaada maxmushaar laba xaas iyo afar toban ciyaaran leeyahay khibrad waxaan leeyahay taraafikaadaamaan leeyahay anigu oo ten years ah hindiya maharashtra bombay aan ku soo macalinkii soo baray oo soo tababaray oo hindiyaana oo wiil taraafikadaa iyo qaanuunkaa rasta jaleegaahee mujee khastaa bamjay bood labraha oo jaayigaah waxaasoo duruufahaasoo tababarka soo buuxa waa qabaa lix luuqadoo ajnabina waa qaanaa oo ku hadlaa halkaa muxuu hayta haddii dhagax lagu dhifta xataa xabad kaabsoola kama hela aan dowladda marka waxaan u sheegayaa duqa magaalada geeddi saaxiibkay waa yahay aabbihiisna macallinkaygu ahaa qur-aankuu baray sheekh axmadtuure khayrsiixay baan alla bariga ka wada degan jirnay inuu mushaar ii qora ama baawurta ugu cadcado waddadan meesha tan maaragtay kala qaada rafaadka haysta ninkaan subaxdii soo u istaago ilaa lix saa ilaa toddoba saa wuu taagaynarax taraafiku waxa uu muddo shan iyo toban sana ka shaqaynayay waddada iskoyska injida shan iyo tobanka ma helin wax xuquuqa sida uu noo sheegay taasina kama aysan baajin inuu dalkiisa u adeego waana tusaalaha nool ee muujinaya in dalkeena soomaaliyeed ay joogaan wadaniyiin dalkooda u halgamaya dhanka kale faarax waa aabee caruur iyo xaas ay ku tacalluqaan biilla ay ka sugayaan waxaanu noloshiisa ku maareeyaa waxa uu ka helo gawaarida oo kala hagayo ee ku sugan isgoyska injidan raggii saaxiibaday oo tababarka xamar u aaday waa ku jiray tababarka federaalka waa ka haray duruufo owdgeed kuwii carmo waa ka har duruufo owgeed kuwii horgoblo waa ka har duruufo owgeed sidii baan u shaqaynayaa nimankii dhan kulligood la soo tababaray wax yar bay ii yimaadaan xilliga qaboonnada un bay ii yimaadaan mar kale ma hayo meeshii anigu ma ka shaqeeya marka waxaan duqa magaalada u sheegayaa geedi sheekh axmed duure muxuu ahayd inuu mushaar isiiyo degma ahaan inuu mushaar isiiyo
hadda wax mushaara ma qaadi ma qaadan fifteen years ma qaadan shan iyo toban sano ma qaadan wax wax mushaara labaxaas iyo afar iyo toban ciyaaran leeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin dadkayga bulshada sida gaadiidleyda darawaliintoo kale kuwa kulligood aniga way dhaqaalayaan maadaama aan daacad u shaqeeyo iyagaa wixii muxuu maalinta alyoomka aan ka helaa iyo dadkayga walaalaha oo maraykan jira wala hadda labiskaan maraykan baa laga keenay oo gabar walaasha ay keentay markay idaacadda a gudbiseen washington baa laga keenay labiskaana waa haystaa soo ma garan marka waxaan u sheegayaa duqa magaalada geedi saaxiibkay waa yahay aabbihiisna macallinkaygu ahaa qur-aankuu baray sheekh axmatuur khayrsiixay baan alla bariga ka wada dhigan jirnay inuu mushaar ii qoro ama baabuurtaa meesha taal basaska ah darawalay baahay mid mushaarka iga qodo aan maalintii soo dhoweynta aan kaxeeyo
waxaa sheegtay in duruufo ay jiraan ee, kaa reebay ee, inaad gasho ciidamada tababarka ee, booliska maxay tahay duruuftaas duruuftaa waxay tahay anigu waxaan leeyahay afar iyo toban ciyaal iyo laba xaas oo midkoodna aan shaqayn Ee, haddii aan meel aadana dee qof aan ku hadlaya male iyagii baa muxuu ahaytu meesha ku baktiyey marka duruuftaasaan uga haray sida ay kalena waxay tahay anigu aan- khibrad waxaan leeyahay traafikada baan leeyahay anigu oo tan yeeris ah hindiya maharashtra bombay aan ku soo macallinkii u soo baray oo soo tababaray oo hindiyaan ah oo wiil traafikada ah iyo indamarinis badda waxaasoo duruufahaasoo tababar kasoo buuxa waa qabaa lix luuqadoo ajnabina waa aqaanaa oo ku hadlaa bal mid ka mida noo sheeg english hadda english wuxuu yidhaahdaa the rule the rule in the road waa sharciga waddada in the open the road intaasoo hindiya waxa weeyaan eh, ye qaanuunkaa rasta jaleega he mujhe khasta bunjay bood labraa ho jaayega he iyadoo luqad kale ah waa waddadu hadday xirmato muxuute problem baa imaanaya dhibaata dadka isku dhacaya laakiin traafik markuu joogo meesha waddadu way hagaagaysaa maxaa kaloo ku hadashaa waxaan ku hadlaa waxaan ku hadlaa sawaaxili baan ku hadlaa bal intaa wax ku tidhahdaa waddada waa xiran tahay yee rasta wuxuu lahaa yee barabara mi- miingi saanahay ga- siyaara miingi saanahay haga rasbar kulga- kuleegaahe mujhe barabar oo jaygaahe warkaasa maxaa luqad kaloo taqaana iyada luuqad kale ma aqaano intaas aqayo soomaaliga bastaan aqaanaa oo kale warkaasa marka idaacadda waxaan sheegayaa inaa u gudbisaan ee, duqa magaalada waa mahadsan yahay Ee, weliba ani farsamooyin kalaan aqaanaa xataa darawal waa ahay baabuurta dhan dabkooda waa hagaajiyaa waa laga warqabaa muxuu ahayto waxaan ka baqay duqa magaalada ka codsanaya in muxuu ahayto mushaar oo dhaka sara ay siiyo ama muxuu ahayto shaqaalaha dowladda hoose oo baabuurta oo saddex iyo tobanka la keenay baska koostarka in aniga lagu soo wareejiyo si aan mushaar uga helo aan degmadana ugu sii shaqeeyo Een, a- een, ka ahaan adigu haddeer kama mid tiid miyaa ciidanka ee, taraafikada ee waddadan kala hagaa mise waxaa ku shaqaysaa si kale
aniga ciidanka ciidanka waa qornahay laakiin wax xaquuqa ma lihi salari mataqaan mushaar wax mushaar waxay dhaheen nimaan tababar soo marin ya oo soo rafaadin mushaar la siin maayo anna maba aadin tababarkaiyo reerkii iyo faamilkaygi baana ka tegi waayey waa qornahay laakiin muxuu hayto wax xaquuqa haddaa halkaa muxuu hayto haddii dhagax lagu dhifta xataa xabad kaabsoola k- kama hela aan dowladda
guud ahaana dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyaha dalse wanaginta ciddii wararka ay segaan waxay dib kaga heli karaan baraha intarnetka kulana
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel